waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qaybtii ugu dambaysay taxanihii aanu soo wadnay ee dhaqanka iyo xididka ku saabsanaa dhegaystayaal inkastoo aanu badsan jirin haddana axmed nuur aadan qooraab oo axmed dirir loo yiqiinay wuxuu ahaa gabyaar raca hore ku tirsan markhaatina waxa ugu filan tixaha tirada yar ee laga dhexlay gabyaar walibase waxbuu ku caanbaxaaye sida salaan carabey axmed dirir waxaa lagu bartay maansada xididka loo tiriyo taasoo loo boqri karo badankeed soomaalida gabaygiisii wada gaaray ee eeragoo la baxay sababtii uu u tiriyey aan idiin hormariye waxaa la yidhi jeer ayuu guddoonsaday inuu guursado oo uu bah labaad yeesho markaas baa waxaa loogu farmuuqay gashaanti kolkii inaayaheeda loo sheegay uu ab iyo isirba u gartay waxayse ahayd agoon sidaa darteedna odayadii xigtada u ahaa ayuu ka doonay iyaguna waa siiyeen siduu hidduhu ahaa wuxuu gabadhii ka keenay geel yarad ah oo qaalmo uu jeclaa ay ku jireen dabadeedna aroos baa loo gangaamay wuxuuna mindhismo ku noqday isla reerihii gabadha siiyey in muddo ah hadduu xididkii la deganaa ayuu ku tashaday inuu u wareego jifadiisu halkii ay tiil hase ahaatee aqalka inuu la guuro uu doonayaa waa badan yahay oo waa kii uu dhowaanta arooska ku galay gaadiidka uu haystaana kuma fillo oo waa laba awr oo keliya markaas bay ku soo dhacday cidda uu la xididay inuu ka wato ama ka helo laba kale oo uu ku guuro dabadeedna uu u soo celiyo waa hiddaha gaadiid celiska loo yaqaan ee reermiyigu ay isku taakuleeyaan kolkaas buu afadii cusbayd ku yidhi orodoo gaadiid kale reerka noo soo weydii sidii bay yeeshay waxayse kula soo noqotay awrtii la diid dabadeedna wuxuu faray waa beriga inay aqalka furto oo dhulka wada dhigto si wixii ay qaadi karaan ay labadooda awr ugu rartaan waxa kalena ay saa dambe ugu soo noqdaan wuxuu odhan jiri sidaas markaan lahaa iga dhamma ahayne xididka ayaan ka xishoodsii islahaa bal inay awrta kuu keenaan markii ay arkaan aqalka oo dhulka ku quban taasise ma dhicin intay aqalkii furteen ayay wixii ay qaadi kareen labadoodii awr ku rarteen wixii haray oo dhulka daadsanaana maalin dambe halkii ugu soo noqdeen iyada oo xididkiina aan xidid u dhaqaaqin dhacdadaa kadib ayuu tiriyey gabaygan eeragoo la baxay oo naftiisana allaha ka dhigee aanu cidna ku badbaadin gabadhii cusbayd iyo xididkiiba cagta ayuu mariyey qoryo kalena wuu ku aflagaadeeyey wuxuu isku haaraamayaa inuu la mid ahaa qof dayaysanoo tubtii habboonayd ka habaabay markii uu abtiilsiinada ku sirmay ee reerihii eeragoo yiilay uu inanta ka doonay geelii uu fudaydka ku bixiyey ayuu qoomamaynaya siday la ahaydna meeshuu u xilo doontay waxaa uga roonayd inuu abbaaro dar uu uu fannaa ku tilmaamayo kuwaasoo aanu ka waayeen gabar weynaatayoo ariga si wacan ugu dhaqaalaysa shaki ugama jira haddii uu sidaa yeeli lahaa inuu arigu u badan lahaa meel lagu kala xereeyana aan la heleen intuu ku halqabsaday gabyaagii weynaa ee aadan carab la odhan jiray ayuu qaybtan ku leeyahay amarkii ilaah iyo wakhtigu waa wax kaa adage nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonaydee anigoo arkaayaan waddada eeragoo xulaye abtirsiinyihiibaa ihooday aadan carabowe maantaan adduunyada baxshaan inanta doonaayey usha dheer markaan geelayaga ugubka soocaayey abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey ebyoon iyo markaan miiganoo oloshay laameeyey arrinkaa iseegaye haddaan uumayaha baadho ama reere aan soo agmaray aana ka ilduufin dadkaa uu fannaaga ah haddaan adijir weydiisto idahayga iyo nayrahan idag wadaageene isla joog baraarliyo wan weyn ma arki waayeeni dabadeed wuxuu u jeesanayaa xididkii gaadiid celiska u quuri waayey wuxuu ku eedaynayaa dhabcaalnimo iyo inay u maleeyeen dhul fog iyo meel aan iimay ka sokayn inuu awrta ula kacaayo dib dambena aanu ugu soo celin doonin ugu dambaysta gabadhii uu guursaday ayuu ku tilmaamayaa inay tahay ruux agoona haddii aabba u noolaan lahaana aan aqalkeeda cidlada lagu fiilsadeen wuxuu ku soo gebagabaynayaa anigana markii ay iga yarad qaadanayeen waa igu qatareenoo waxay iigu sheegeen qof cid leh oo reer ka dhalatay markaas buu yidhi wixii kala ilaawaye haddaan aqalka lay daadin oo awran gaadiid ceshado lay ammaaneeyo alxamdulillah mooye wax kale maba iraahdeeneh abaar caanaliya ceelow waa meel agteenna ahe isha daculli udubkii ku jiray kalama aadeena nin ammaano neceb baan ahay oo iguma aameyne ayaan iyo wixii laba ka badan eragtu waa ceebee malaase iimey duul qabanayay nagu ogaadeenab waxna oyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaayo agoonnimadu waa waxa cidlada loogu awdaray anigana asali bay doraad igaga iibsheenab aflagaadada iyo maagga markii layska indhatiro waa gabay qurux badan oo nin gabyi ogi uu mariyey waatuu isaga ku halqabsadaayo gabay dheer oo jawaaba ayuu adeer carabna tiriyey gabay uu ku diidaayo kaa axmed dirir iyo doodii uu xambaarsanaaba hiil buu ka filaayee canaan buu ku halqabsigiisii ka kororsaday isaga oo oday isaga dhigaaya ayuu bilowga gabayga ugu sheegayaa marba hadduu ninku waayeelo oo geedka shirka looga waco ama gabyaal la yaqaan uu yahay inay ku habboon tahay inuu is-ilaaliyo oo wixii magaciisa wax u dhibaaya uu ka fogaado markaasbuu ku hiifayaa gabaygii uu u tiriyey gabadhii uu dhowaanta aroosay iyo weliba reerihii uu la xidhiiday kaasoo inta taalarka la isugu tabiyey meel walbaba gaaray taana wuxuu ku tilmaamay inay tahay caado uu axmed dirir weligiiba lahaa xidid ugabyiduna ay tahay wax uu ku yiqiin sidaa darteed gabadha iyo reerkooda tixda uu hadda u tiriyey ma aha ged cusuba uu la soo baxaye waa hiddihiisa wax ka mid ah wuxuu aadan carab yidhi axmedow ikhyaar iyo ninkii oday la moodaayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abbaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay aad inan yaroo udubcada iyo ugubkii ceebaysay ay eero gooban ka dhacay arartu kaa jiidhay aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu iinba leeyahay teer iyo ismaaciil intaad qola idaacaysay uurjiif hamoodine ninkani waa abwaan jiraye maantana halkaad ka iltiqiin oonku kuu qabay duqaskayaalka aadan carab axmed dirir ma garaysan daacadna uma u arag wuxuuba ka qoomamooday inuu ku halqabsaday jawaabtiisana wuxuu u qaatay inay tahay arrin laga shirayoo isaga iyo qoladii uu u gebiyey ay iska arkeen markaas buu tiriyey tixuu aadan ula jeeday saddex meelis oo qurihina ay iga soo gaadhay wuxuu yidhi nin hadduu mar laaluushka cuno waa libaax bariye durba lahatay oo meel kaley kaaga lulayaane libtuun baan ku siiyey dar baa iiga kaaladana dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo